ciidamada dowladda soomaaliya oo sii wada gulufkooda milatari ayaa maanta qabsaday magaalada ceeldheer ee gobolka galguduud sidaasina waxaa sheegay saraakiisha gaashaandhigga dowladda soomaaliya ciidanka dowladda ayaa shalay qabsaday magaalooyinka galcad iyo xaradheere oo ka tirsan gobolada galguduud iyo mudug qabsashada ceeldheer waxay warbaahinta dowladdu u xaqiijiyey wasiirka gaashaandhigga soomaaliya cabduqaadir maxamed nuur
maanta waxaa la xoreeyey oo ilaahay subxaanahu watacaala gacanta maaragta qaranka soomaaliyeed iyo guud ahaan shacabka soomaaliyeed dib ugu soo laabtay degmada ceeldheer ee ka tirsan gobolka galgaduud waxaana ilaahay mahaddiisa ah in si nabadaa lagula wareegay waxaan mar labaad mar saddexaad leeyahay shacabka soomaaliyeed hambalyo waxaan kaloo rabaa inaan maaragta u yeero wiilasha la khalday ee khawaarijta ah inay kasoo laabtaan waxyaabaha ay maaragta ay ku mashquulsan yihiin oo ah hooga iyo ba sidoo kale waxaan rabaa in shacabka soomaaliyeed meel walboo jooga ay u midoogaan maaragta dagaalka khawaarijta waxaan rabaa inaan halkaan uga mahad celiyo guud ahaan ciidamada qaranka soomaaliyeed hadday yihiin heer federaal iyo hadday yihiin maaragta heer maamul goboleed intaba
haddaba faahfaahin dheeraada oo ku saabsan howlgalkan lagu qabtay magaalada ceeldheer waxaa noo soo diray waryaheena cabdiwaaxid macalin saaq
ciidamada dowladda soomaaliya daraawiishta dowlad goboleedka galmudug iyo xoogaga shacabka ee hubaysan ayaa maantay si nabada kula wareegay degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud taasi oo muddo ay maamulayeen maleeshiyada al-shabaab waxaana afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay ciidamada wadajira ay maleeshiyada al-shabaab ka qabsadeen degmooyin ee ku kala yaala gobolada mudug iyo galgaduud saraakiisha ciidamada dowladda soomaaliya oo v o a ay la hadashay ayaa u xaqiijiyey qabsashada degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud ha yeeshee saraakiishu ma aysan sheegin wax iskahorimaada oo ciidamada dowladda ay kala kulmeen maleeshiyadii al-shabaab ee ku sugnayd degmada ceeldheer qoraal ka soo baxay madaxtooyada dowlad goboleedka galmudug ayaa lagu sheegay qabsashada degmada ceeldheer waxaana lagu yidhi dowlad goboleedka galmudug waxa ay bogaadinaysaa howlgallada xoreynta degmooyinka galmudug iyo dadaalada ciidamada wadajira ay ku qabsadeen degmooyinka xaradheere galcad iyo ceeldheer ee gobolada mudug iyo galgaduud cabdiwaaxid macalin isxaaq v o a degmada hobyo ee gobolka mudug